bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin fayle meelaba isu rogdanga adaa oo kale waliban aan ku baratana barnaamij siyaasadeedka idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhaba cabdirashiid raashka ayaa saare barnaamijka waana siina dare sii doon dhegeystayaal dhanka farsamada gaabshaha u dhegeystayaal qodobada barnaamijka kulanka warsan uu nimad waana siinkaay waliba ku mid ah gudoomiye ku-gaanka amniga iyo arrimaha siyaasadda degmada kasadheer ee gobolka baay iyo kuwerbiya xaaladda degmada kasadheer usoona sheegay inay howlgalay oo kudareeranka deegaanada hoos gooya waa degmada kasadheer ee gobolka baay barnaamijkaasi kaana dhugunseera gudoomiyaha orantaasay faahfaahiyow taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimudan dhugunseera waliba ku mid ah gudoomiyaha deegaanka koogguduud buuray iyo waliba usiina kuwerbiya xaaladda deegaanka koogguduud buuray walibana baaq usan diray inay iyo maamulka koonfur galbe soomaaliya iyo deeqa iyo adeersan dadka ku nool deegaanka koobguduud buuraya barnaamijka sinkaani dhugunseela gudoomiyaha arrintaasay faahfaahiyow taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimudan dhugunseel waliba ku mid ah wasaaraddii hore arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo waliba iyo geega bilowtay dhisowka golaha deegaanada ee degmada cilberd ee gobolka bokool barnaamijkaasi gudbi doon dhugunseela wasaaraddu arrimo badan iyo faahfaahiyeesa kaa kumid ah beelawada dowlad deegaanada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo kurdi ama kurjoojiri duqankii wasiga koreya uu samowqabay madiina wasada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waa inay cabdisiis xasan maxamed daftageleen haddaba sababta meesha ka wasaarna barnaamijka sinkayna
maamulka gobolka banaadir iyo waliba yoona geega booqdana isbetelka madiina ee magaalada muqdisho yoonan kuurgalayn xaaladda dhaawacyadii shalay qarihii ku dhihi magaalada muqdisho barnaamijkaasi gudbi doon dhugunseela taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhugunseela waliba ku mid ah madaweynihii hore ee xasan sheekh mahmuud yaa waliba usdeer ee magaalada beledweyne ee gobolkaasi hiiraan haddaba ujeedada may dhugunseela barnaamijkaasi gudbi doona qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka sinkaana dhugunseela uunimada barnaamijka waliba saaray waana siina dare sii dooneen cabdirashiid rashka dhugunseela dhanka farsamada maada ku deerta waliba waawiyi doona saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi mar kale iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyaal waliba hawadisinkan ahmiin fayle magaalada cabdirashiirashka oo farsamada maxamuud dhugunsyaal qodobada barnaamijka kulanku warsan ee sii gudugala doona dhugunsyaal gudoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada qasadheer ee gobolka baaya cabdulle xasan saney iyo waliba uusan kuurbeeya xaaladda degmada qasadheer usoona sheegay inayo deegaanada hooskooya u degmada qasadheer iyo haddii kuwadan howlgal ka dhan ee harakada al-shabaab haddaba maraanqata teleefon kuwal kuweydiya gudoomiyaha iyo waliba uusan ka jawaabay walaan eegi daan aragtay yeelo jaylaan maro haddi ilaahay aan aragtay oo aragtay hadde markita kuayagu oo badan aragtay dhiyeen dadki oo dhibaatooyinka shicibka kahaayeen wallahi hoolasha iyadaan gaabsadeen meelagi oo aragtay oo dhawaaytay oo aminka dhuumalaysadeen naftiga ku dheerati ama xaaladda labadoon deelanti duqaysantiga waa alhaan dhiyeen xaaladda dhinac cadliga iyadaan fay dhiye aragtay wali oo adag ah oo magaalada boogaarasha galaayana aragtay eeda awoodan saari waldafa oo ay walaal xaaladda aragtay dina howlgal bilaaragna in baahanta maushiima xaaladda eedaan faydaka waayahay marka ciidamada rogaan degmada kasadheer ee gobolka baay soo biyaayana howlgalka oo inta badan ciidamada lagu barday oo roondada boqolkiiba boqol iyada roondan suubaya haddii roondan lan suubayna magaalada baaragtay in badbaadana nabadgelyada ku helaana habeenkii roonda dheera suubiyaa maalintii aragtay raaso sida shacabkii oo lay mas-uuliinta ka badbaadayaanba roondadaaso eeda walaan roonda xoogna lanku haayo adowkana eeda lanku dafaacawaay walaalo ciidamadii oo koonfur galbeed hakasoon iyo ciidamadii amason yakas yaa aragtay yaa aragtay degmada garfidheer yakasogo yoo aragtay eedna awoodiyo uulayin eed awoodiyo uulayin xaaladaas dawladda lay aragtay howlgalka bilaaran oo fufog oo baawro iyona adduunka lan qaadaw raashinka lan qaadaw ila ingarla maushiima arkay ciidanka filangaa rog walaal degmada kasidheen waayahay gudoomiye ku-geenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee ta marka howlgaladaas oo kale aada naftaada hogaamiyaas ee
ee boqolkiiba boqolaa ka qeyb qaadaan hoob aragtay lan mas-uule umbaho kale lan siyaasiya mas-uule baati hogaamiyaan walaaba aragtay lakabarshidiye howlo badan oo hakaqobani jiraan oo aragtay howlgalkaas oo kooban wax ka qobdi jar oo arkay ilaa lagu faa'iideysid isku jar mardabajayaal la qobdi isku jar iyo ogii timaan oo magaalada arkay arbashaataan jeedaan oo jidkeedan gaari isku jaraan walaal arkay ciidanka ma baahan lan oo arkay siyaasi ee ruqada amboqo kan arkay siyaasi ee dadbada la shaqeeyo yaan baahi dadkaasaatoo maadama ku yidhaa hoobaana ku yerta adii baadnig iyo siyaasadii baadii bangaayi kon waayahay marka eh, mudane gudoomiye marbahadii howlgaradaas dareeraan ku haranba insdareerawka deegaanada hoos kooyow ee degmada qasa dheer ee gobolka baay
alaalo deegaado hoos kooya unuskunus ma in baahan yihiin howlgal bilaaranaan baahan yihiin unuskunusna aragtay yoo ba aragtay yaa aragtay kormeersha iyo walaasha deeroay laakiin kunusna ma in baahan yihiin howlgal bilaaran oo degmada dawladda dhex iyo nay koonfurbeelata ku baxayaan yaan baahan yihiin degmada baa hadda iyadaa weynta ilaa dhaxdan kilomitr aragtay toddobaatan kilomitraa deerasa baahida iyadaa weynta hataa dhulka oo aragtay ciidanka dhuumoleysadaa naftati diisooriya gasa dheer yaan badan intaasoo dhiiban hayn intiiba awoodin diiri koraan ciidanka gasa dheer iyada aragtay nabadgeliyo aragtay ilaahiyaa ilaahiyaa aragtay gargaara kor iyadaasi gargaara umadish dadka fadhiya waayahay mudane gudoomiye dhowr jeer horeyba waliba s- sheegtana inaysan howlgala iyo aysan suubi ay tan deegaanada hoos kooyow degmada qasa dheer welina waliba sheegay ay tan inay weli degmooyinka qaar hoos kooyow weliba dhudhow ee qasa dheer eh, gacantiyo kaahan shabaabka marka howlgalkii ma yaro karo weli iidan liidida
walaal sida aragtay degmooyinka iyo olay goboleeda iyona kuma dhanna Mhm.
meelo fogfog aragtay sida aragtay aragooysa Mhm.
degmooyinkii gobolkii oo lay degmadiisa oo nista waayan dhanti aragtay dhanti lisku galo aragooysa Mhm.
sida degmooyinkii oo gobolo kala gabloolayla gabna mabalkun soo aragna gabna wali tabartaan eedaan goboloyn walaal waayahay eh, hele jiilaala guda jira bal xaaladda eh, biyo yaraanta ama biyo ku haranba degmada qasa dheer
walaalam degmada gasi dheer aragtay ee, horta eelala lete taawka degmada gasi dheer eelala lete eelalkaas haddii dhan ku taxdirna ombo aragtay ee, tubooyisho ombo aragtay ee, walaasha hulisho dhan ku taxdirna oogaa aragtay ee, ee, dhibaataya galaasha taadna inaan ku taxdiro ayna sidii aragtay eelalkaas aragtay dhan kaga baahna degmada gaarna aragtay eelbiyada leta aragtay eel nuugo eelbiyada lete mayna intaanta dhiniga nabadgelyada iyo nay aragtay ee, inagu oo aragtay hay-ado intayna kutaakuleedeen baahantama degmada degmo barwaaqo soorana walaal waayo ceelalkaas bielka dhaansadow ee degmada kiyaalana in ahaano kafilana bulshada ku nool degmada qasa dheer
walaal haddii ilaa heera taawka ka filayin goobo gogaadada kufufog eelalaan baahayin laakiin taawka hadda aragtay ka filayin eelateedaanan haddii dhow ka baadiyaada miig ilaa ku koroon hoogo aragtay eeda ulesaan kore laakiin haddii oo aragtay miig iyo dhulkaas eela luqeleen aragtay xaalada diniga oo biyo walaago degafati laakiin hadda taawkii oona agagaarka ka filayin biyo kasi dheer waayahay kuwaraba goobaha caafimaadka ee degmada qasa dheer iyana inta walmaraya
walaalow goobo caafimaadka aragtay hoogaha caafimaadka daawo la-aan hoogaha dhaboonka ma-ushima iyada aragtay isbitaalaan Mhm.
degmadana may kuma darta degmadii oo la qabateen ilaa arag farsan iyo shan sana fuuli kuma darta Mhm.
ma aragaasa dadka oo tabaalaysa usku aragaasa oo aragtay inbaahan daawooyin anbaahan Mhm.
oo anbaahan aragtay mid ciyaalka oo mashaariid oo aragtay bandaleyti walaas anbaahan Mhm.
ilaa iyada anbawaas laakiin inaga nabadgelyada ay kurooyin ma inaga baahad iyo daawada daawada maana maraa diyaarisheenasa dhulkaadid hagaati waa baan isku qaadado taasaan badanta jirito dhawaan la fadhay Mhm.
laakiin haddii ilaahay aragtay dhulka daktariin iyo olay dhul daawooyin oo aragtay goobo daawooyin aada daawada laakiin hoogaha ku yarada waayahay waayahay en markii nafiri marbahadii daawooyinka iyo kiyaryana ee goobaha ina oo dha- sida isbitaalka guud iyo eh, gooba oo emsiyada oo bulshada lankeeda wow waayahay jirana haydo oo samafal eh, oo rugan degmada qasa dheer ee gobolka baay oo ka howlgalaayaan degmada Mhm.
haddii ilaahay aan aragtay diibto aragtay daawidin wala sheenaha laakiin aragtay ilaa toddobaadadun dambe daawo la-aanaa ku dhiibi iyada daawo ka baahan yahay waayahay dhugunsiyaalkaasay waliba haya gudoomiye ku-weenka amniga iyo arrimaha siyaasadda ee degmada qasa dheer ee gobolka baay oo si toosa qata taleefonka usiin ku waramaayo ciidan maasanta madana gudoomiye adiga mudan walaal
usmay-iyay waa biyaabay baaburtun inta birbeeslaan ebelinka dhiibahaya mehaki dheegan baaburtun inta sku dhiibiyahayaan meeta bilbeeslaa'ime eh baawar nadiifiyo labaad lamaga batay arlaadi lankamaga diray asal iyo ilbaab shidan eh intun baabura igitun iska dhiibiyahayta baabur nadiifiyo leh ama birbeeslaan ee miiruna ka dhiibahay bilbeeslaa'ime may dhiibayo beenbeegna mataalo bil laashtan miilin marka gobolahayo beegna makiisaga baawarkii hagalo boorka kordhii saaran markiiba us u baro elayidhi yacni berberalan dhigay bug i beera lang nadiifiya bagaadka iila kasti
beela beela labaajada arlaadin wal un bogayin ku baagotay baabuurkaan la kooy bajaadna mukumirin beesan ang ragaysanta axsan labaajo edeegshan lambogi awaadka baawurleyto meelilaha ka afjaryo arlaada iyo labaajada lambogi walki iilbahay biyogyagoheen baawurka lakadhigo male labaajilanka gordaanu buukayga aylo male alaabti baawarka infuli cagasaarka berkoodhimo baabshame eh labaajada arlaadi abku ab baawarti laha isticmaalay eentiyo lanfiiri korno arlaadii labaajada holijey casriya laha ku weele ili aragda un bugaasa alla ilaha hadada kadulaha ku deji inila kamurumaw iska naagmale oo ka
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanku warsan ayaa ku guda jirnaa weliba hawdasiin kadhaa hamiin faylanga gudoomiyaha deegaanka koobguduud buurey yaa waliba huseena ku warbiyaya xaalada deegaanka koobguduud buureya walibana usa baaqusan diray maamulka koonfur galbeed soomaaliya iniyo deeq iyo diirsan dadka ku nool deegaanka koobguduud buureya haddaba maran qato telefonka gudoomiyaha arrimogasyo arrimo kale kuweydiiy huseena waliba ku jawaabay alxamdulilah eedirantay dhiibalatan dargaagaan hatan isasan boqinada nabadgelyada naada moodinin bulshada naada alxamdulilah tay eedan degan heesad haye marka dhinagiio amniga haddaynu ku bilowna deegaanka koofguduud buuray ee tewalmara iyo ciidamadii iyo kuwaranba dhaqdhaqaaga ciidan hata eeda eedan fayla taarge eedan fayla eeda dhaqaaga nabadgelyada namadkasna ciidamadan baahayaan alxamdulilah nimantan hata meelana tashaawatan aragna nimantan ciidamada taagaada weerarka dacaama jara alxamdulilah doraadeen diraadeena kula maamusata waayahay dhinaga amniga marbaati ciidamada amniga kuwan kuwaranba howlgalka iyo alxamdulilah nimantaas horta inshaalla meelo dheeraadka awgi koorba iskaada ula jiraan meelahan baqatada dhawaanta wala neegshaama meeli wala neegshaamay baan baahayn nimada howlgalan kubaahan soona iidan alaasiin bay boone nimanka aliiba daray ma qorta alxamdulilah tayadan faydata waayahay dhinagiio arrimo bulshada haddaynu fiirina kuwaranba goobaga iyo isbitaalka oo kale iyo
alxamdulilah tayadan faydata ta sida caafimaadka oo kale wal yaraayo inshaalla oo rajeexayna iyo meeliyo nimanka inta qorar jijiyaan mhm oo inshagayahaayna nimankii angii u kaanan yoona kato ku baxeen mhm bulshadii oo inshaga alxamdulilah tayadan tarmishaarka tayada goobo ganacsiga tayada alxamdulilah faydata marka deegaanka jirana een, goobo caafimaad oo samafal leh oo dadka deegaanka lansamafalow oo iyo biyayaha ido ku howlgalay deegaankaasi maya farmishooyin oo inkaaba magaalada bulshada letooganasataa jara ooyoonan gobodayaan lankio walhadiironbo dhibaato la kulamo insaga daaweyaan oo oo caafimaad weerri isoogan alxamdulilah tiyadan faynasa waayahay la kula eh, deegaanka koofguduud kuwaranba biyo eh, isdhexgalka bulshada
jidati meel harta magaalada leta waraanamiga biyi badan oo jaran oo miil abuurdon kudhalana dhaara mhm horta alxamdulilah taada may rajeena mudan dawladda usubunteen walbadan gobobka obilahelikana waayahay marka eh, deegaankan taa biyo inta laha ka dhaansada ma ceelala mase eh, wara ayaa jiraan weli biyo ka jiraan
warar nasugu jiraan ilo ceelal sameeyba meelo dheer oo laha kororo jiraan oo dadka baadiid oo kale dhowsanba warar oo diin galle oo dadkii oo meerajo meelaha ayno magaalada dhahan baahanga jiraan haye marka een, eh, beero oo kale dadka ole baan badan yihiin beeraley dadka degan deegaanka koofguduud buuray alxamdulilah tayadeedaan roonto beera burjoninka meelo oo warar diin galneenbo abuurban ku dhalanayno kale oo hareeraha magaalada meelo kumid ah mhm meelo kumid ahna alxamdulilah walna kuga bahannaadaas waloo oo meero korodala insaa bulshadaas xaamintaasa dhibaatada ku qabta mayatan inka dhib badan sida biyaha oo kaleed oo eelka oo halaeele jiila loo dhagaaga insaa biyoginima dun insaagada bulshadana saacida kunaaga lahaya waayahay dhinagiio ganacsiga deegaanka leyna ganacsi weyn oo inta badan ah, bulshada kaafiyow
ha ha maasha allah baydhaw gaara kiringajar baydhawna gaarna may kirinyin magaalada ba insaagada oo ganacsata adeer haya marka een, guddoomiyaha ta suubiyaas eh, wacyigelin oo ka eedan arrimo bulshada isdhexgalka deegaanka koofguduud buuray ha madka samanka bulshada baahna mayna rotaane isbartiimada oo bulshadii oo insaa waygelin lakusubyo haya marka kuwaran urur dhalinyaro oo kale ama waxyaaba oo dhalinyarada oo deegaankaasi ku nool in isku kooyaan ama suubiyaha jiran ha
ciyaartoydii insaagaas oo dhalinyarada oo kale isboortiga dhisayay ee isbartiimadana taalla alxamdulilah may rajeena walaakin leendamanuntaynu bimaster haya maamulkii hore eh, Sharif Hassan sheegaadan deegaanka eh, waliba gacanta ka aaday gudoomiye ay tahay marka eh, maamul cusub eh, koonfur galbeed eh, hadda jirana dhawaan ugu wada sindeerteen deeqo oo gargaar ah maya haddaan rajaan insha allahu ilaahayna faalax mayanku baaqay bulshada meelka sirriw dartanti amniga walaaqi qalgalangelin jiray way sheegadanti yamiili walkuarakanna iswardiisaan weynahan way sheegaan weyna meeladaas wargidan kuban tangamaad may sheegaad waqtiga mirooga jiilal waay jiilalkana may sheelay siina dhibaatooyin badana sheelay intilanki walaalka kilaad ku korontanayaan wallongobod waayahay dhugunsiyaalkaasi waliba ay gudoomiyaha deegaanka koofgudud buurey xasan eh, buuyo isaaq oo si toos ah qab telefoonku siin ku ramay idan maasintimadana gudoomiye adaa mudan
horseed international hospital
hoollan horaana qoralunku mooday tegihan raab xarun caafimaado hagaagsan lankiito walaay hadda helana deeraa xarunta caafimaadka ee horseed international hospital howraar daawo la'ii hool suubanaa hufnaan i adeeg shaqaaloon hagaagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heeldheer xaruntiyo ku hoolgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilow shanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare ah mishiimaha doore xarunti linka hagaagow heegaa maykiinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta sharci dhaktarada udurehan raabta iyo nay qalinka doctoreso gulnus oo dhalatay dalka russia lana khibrad labaatan ishan sana umaliso ka takhasuustii dhalmada oo caddaan e waana dhalatay dalka tajikistan dhakhtarka cudurro guud ee qaliinka doctor qasim dhakhtarka cudurro awlaado doctor rabani iyo weliba dhakhtarka hindho doctor cabdulaahi khalaf dhakhtarka daawayoonka iyo qaliinka dhigaa dhuunti isanka hal ilama mee qaybo xarunta caafimaadka ee horseed international hospital qayb emergency ee midwifery qaybta dhalmada laboratory qayb shaybaare iyo weliba qayb farmashi e oo la kinka diyaari casri daawad
waayahay dhugunsiyaalle qaybogaar barnaamijka guda jirna waliba wilson kalena asxaabaya hamiin faylanga wasaaradii hore arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa waliba iyo geega ee daafurtay eh, dhismaha golaha deegaanka ee degmada ceelberde ee gobolka bokool walibana kulankaasa ku qayb galay gudoomiyaha baarlamaanka iyo saasoo kale mas-uuliin kale unkure waliba milisay kula daray wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed nuur Maxa- maxamed nuur madoowe nuunowa usoona kuwarbi qorshaha hadda keedinga ee dhisowka golaha deegaanka ee degmada ceelberde ee gobolkaasi bokool kureedna waliba milisay ku hadale gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekhuuna may ino kasoo qaybgalka een, daahfurka lagu samaynayo een, eelbirde maalmaha soo socdo een, f c a iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay isla isla meeldhigi doonto in een, naga gaarsiiso madaxweynaha oo na- nagala soo qayb qaadataan runtii bulshadana waxay u arkaysaa fursad aada u qaali ah een, wixii maanta la sheegay oo dhanna insha allah waxaan aada aan xoog u saaraynaa inaan la la wadaagno een, xukuumadda cusub Een, waxaa laga dhawaajiyey een, aan siin doonaa een, gudoomiyaha baarlamaanka sida loo wada shaqeynayo wasaaradaha iyo een, hay-adda tis plus waxaa jiray guddi dhisnaa oo oo wasaaradaha ay isku maaragtay iskugu yimaadaan warbixin aan kala qaadano warbixintaas een, fursad waxay u u noqon jirtay in tis plus ay runtii ee, ee, markaas ay si wada jir ah ee go-aan u gaari aan u gaari karno aan la wadaagi karno baahida jirto dhan een inta ministerialkaas oo shaqeynayay waxaa ka mid ahaa wasaaradda dhalinyarada haweenka wasaaradda arrimaha gudaha qorsheynta marka taas ayaa muhiim u ah in haddana xukuumadda cusub oo imaaday annagana aan ka siino waxyaabihii aan ka baranay een isla markaasna aan aan ay noqoto mid horey loo sii wado oo oo oo een xukuumaddan ay ogaato annagana aan la qaybsano waayo aragnimadeeni iyo wixii aan ka- aan ka baranay inta aan joognay een een wasaaradihii aan haynay iyo runtii aan ka qayb qaadano een dhismihii golaha deegaanka si challengeadii mise caqabadihii hore loo soo maray een waddooyinkooda aan la marin oo laga guul gaaro guushaas un baan annaga markaas diyaar u nahay een madan madane madaxweyne een gudoomiyaha baarlamaanka kusoo dhawow aadaan kaaga mahadcelinaa runtii waktiga yar oo aan maaragtay kugu soo wargelinay oo haddana aad noo soo ajiibtay adna aan kaaga mahad celinaynaa soo dhawo
sida wasiirku sheegayba waa heshiiskoo wakti gaaban lagu soo gaarsiiyey midda labaad waxaan codsanayaa kana cudurdaaranayaa inaad islamarkaasna ogolaasha idinka weydiisanaa inaad ii ogolaataan inaan luqadayda hooyo ku hadlo maadaama kulanku yahay kulan soomaaliyeed meesha uu ka dhacayna uu yahay qayb ka mid ah ee waddanka soomaaliya gudihiisa marka insha allah kadibna dadka kale oo ajnabiga waan u tarjumi doonaa si gaarana markaa luqadoodii aad ay garanayaan waan kula hadli doonaa insha allah runtii wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan intii barnaamijkan soo qaban qaabisay hay-adaha international community-ga wadamada deeqaha bixiya ee ku howlan inay idinka caawiyaan barnaamijyada ama runtii anoo ku hadlaya codka shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed waa uga mahadinaya dadaalkooda hadalka ma dheereynayo waxaan kale oo rabaa inaan dardaarayan halkan midna hay-adaha iyo wasaaradaha iyo mas-uuliyiinta ku howlan howlahan qabashadooda inaan u jeediyo midda kalena wuxuu ku wajahan waa baaq ku wajahan shacabka soomaaliyeed runtii waxaa la gaaray ama aan ku jirnaa waktigii dibudhiska waxaan ku jirnaa waktigii laga shaqayn lahaa barnaamijyada iyo mashaariicda lagu horumarinayo shacabka shacabka waxaan uga baaqayaa in waxyaabahaas howlahaas la qabanayo maadaama ay yihiin waxa loo qabanayo cidda loo qabanayo ayaga ay yihiin inay marka ugu horeyso ayaga naftirkooda kaalintooda inay ka geystaan mas-uuliyaddooda ay qaadaan ay dhinac istaagaan sidii barnaamijyadaas horumarineyd ee loogu talagalay dibudhiska in ay ayaguna waxawaaye kaalinkooda uu ka muuqdo una fududaato natiijadii loogu talagalayna waxawaaye loo gaaro runtii waxyaabaha ugu badan hadda wax laga muujiyo waxaa waaye waa markii hay-aduhu ama wadamada ay deeqaha bixiya laga hadlayo mashruuc la rabo wadanka soomaaliya qayb ka mid in laga fudiyo laga fuliyo arrinta ugu horeyso concernka laga muujiyo waa tan ku saabsan security-ga waa amniga meesha amni ma tahay wax ma la geyn karaa wax ma laga fulin karaa runtii shacabku haddaysan ayagu naftirkooda aysan u istaagin inay deegaanada ay ku nool yihiin nabadooda nabadayntooda iyo sugidda amnigooda aysan gacan ka geysanin dowlad keliya iyo iyo iyo iyo iyo wax walba isu taga waxba kama qaba kama qaban karaa runtii waxaa maqan doorkii shacabka ayaa maqan shacabku marka insha allah inay ayagu horseed ay ka noqdaan sida degaanadu ay nabad u noqon lahaayeen marka la nabadeyn ay amnigoodaas ay gacanta ay ugu hayn lahaayeen si markaasi ay u suurto gasho waxyaabihii loogu talagalay in in in looga fuliyo mashaariica runtii mashruuca marka la geeyo meesha waxa ka faa'iidaysanayo ayaga ayaa ka faa'iid shacabka ayaa ka faa'iidaysanayo midda labaad runtii aada ugu ammaanantiin hawshan aada wadaan waxaan rabaa oo keliya inaan ku darsado meeshaasi baahidu la rabo in la xaliyo in wax loo sameeyo inay noqoto baahi shacabka ayaga ka timid runtii in la ogaado rabitaankooda ee aysan noqonin baahidina in dusha laga soo yeeriyo xalkeediina dusha in looga keeno marka insha allah wax walba waxa waaye in lagu baysgareeyo rabitaanka iyo wixii soo jeedinaha ee laga helo shacabkaas loo adeega wax loo sameyn runtii qofka dhakhtarka waxa qofka bukaanka markuu u tago dhakhtarku markuu kuu soo galo ma ahan inuu asaga isla markiiba markuu ku eego ku leeyahy daawadaas oo kuu fiican oo qaado dhakhtarku waa inuu ogaado horta xanuunka ku hayo nooca uu yahay haddii ay jiraan xanuunkaasi oo la raba in lagaa daawo xanuuno kale oo dhinac socdo istaa daawadan marka lagu siiyay xanuunada side effect ay ku keeni karaan dhakhtarku horta waa inuu horta inuu intaduu ku dhegaysto kula tashto kadib uu go-aan uu gaaro waxa waaye weygii iyo sidii loo wajahi lahaa marka insha allah taasaan soo jeedinayaa midna waxa shacabkaasu inay gacan ay ka geystaan waxa waaye mashaariicdaas laga fulinayo deegaanadooda idinkuna ay noqoto waxa baahida la fulinayo mid ku salaysan afkaartii wixii laga helay waxa waaye shacabkaas insha allah soo dhowaada waana inoo furan yahay barnaamijkeena marka hadalkan idinkuma dheereyna waanad ku mahadsan
halow halow aatikow waliba welase haroorho arweesowinku koydba khasaaladood arkiyownay maybakiingadfadayii firinjiteerku biyo kugu webisito kiingadfaday hoo urku taallagay adfadaasa olombik molley jey yeay anfaaday alaabta owlaada kala dheelas hoo ad aragdaba waa la siisada un lahayn ya adla ilahay amuushaday koobsay habhaagalgaad hadtakijiyey ibri'i ajaa'ib lang ilis walka aragiyun abaari aaran isku halma eh afteen i mogdana isku halma eh aaran isku dung'e wadhii isha baharkahe alaf oo adalata iyaanfayle dhalatiiba ariiriye languinku ajabi olombik mool ha kula besoy isgowka ayliyaabo olombik atari barfuun ha ku gadoy ilwalguuludaasa ilaalma kudhoma arigii laymiingarohayo walaba ajaa'ib wiin leh elektroonik isqabshay kan anka wiin i kan anka yarba alaab megelka labasadaw isku joogsha i aadishe ugaase ii malaage ulmaada i aaqiliinta labaskii usudi jareen i shoobing isqabshay anka seedan walaalayaal olombik mool alaabta olombik mool yaalla howal yarsiinku abtiinina dhiniga dharka megelka sada surwaal ayi nooc iyo yarin wiin
qaybga dhexe ee barnaamijka kulanka warsan iyo hasadeena dhegeystayaal weliba hawada sinkalaha min faylanga maamulka gobolka banaadir iyo waliba yogeega booqdana isbitaalada lijaya dhaawacyadii shalay qarahi ku dhihi magaalada muqdisho gaar ahaan degmada xamarweyne ee gobolkaasi banaadir walibana iyo sheegana iniyo hadda dhaawacyada intiyo badan iyanhaano inta badan la dabiibaya yoona umahnagan dhaqaatiirta iyo maamulka isbitaalka madiina ay rabaan annagana waxaan leenahay magaaladahani way noolaanaysaa way noolaan jirtay adinka ayaa bixi doona baabi'i doono gacan adagaana ilaahay hadduu yidhaahdo la idinku qaban doonaa waxaan leeyahay dhallinyarada la marin habaabiye ka soo laabta waxaan ilaahay uga baryaynaa waxaan ilaahay uga baryaynaa dadka shacabka ee muxuu ahaay dhibaataysan oo aan maanta isbitaalada kusoo aragnay oo hadda ugu dambayso isbitaal madiina joogni in ilaahay caafimaad taamah oo deg dega siiyo waxaan u mahadcelinaynaa agaasimaha isbi guud ahaan isbitaalka dhakhaatiirta iyo howlwadeenada isbitaalka een sida ay u garab taagan yihiin muxuu ahaay bulshadooda een waxaan leenahay muxuu ahaay ilaahay ajri iyo xasanaad allah idinka siiyo cadowgana waxaan fariinaan u faraynayo ah shacabkan ma ku dhamay kartiin qarax shacabkan dilku ma dhamay kartiin shacabkan waa shacab adkaysi leh waa shacab u diyaarsan inuu muxuu ahay gacan bira idinkala hortago dowlad iyo shacab annagoo iskaashanayna waan muxuu ahay dhagarqabayaasha waxa soo abaabulaya iyo kuwa dhibka loo soo dhiibayo waa ka hortegaynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inay noqoto hadduu ilah yidhaahdo magaaladan magaalada ugu ammaanka badan oo muxuu ahay insha allahu tacaala nabadii magaaladan lagu yaqaanana inay soo laabato insha allahu tacaala
allah u naxariisto maanta intii ku nafweysay qaraxii ka dhacay degmada xamarweyne musiibo aad u xanuun badan ayay ahayd inta ku dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantana allaha bogsiyo dhammaan waxa dhaawacmay oo ummadda soomaaliyeed shacabkii soomaaliya soomaaliyeed aan waxba aan galabsanin ku nool caasimadda gobolka banaadir waxaan u mahad celinaa dhammaan dhakhaatiirta soomaaliyeed ee isbitaalada la wada geeyay dhaawacyada aan dhammaantooda dhaawacyada inaan soo booqano aan ugu nimid aan la wadaagno xanuunkii gaaray walaalaheena soomaaliyeed inaan la qaybsano eheladoodii xanuunkii insha allah waxaan alla ugu baryaynaa inuu ilaahay caafimaad siiyo dhakhaatiirta agaas hadda waxaan ku suganaa isbitaalka weyn ee soomaaliya isbitaal madiino agaasimihii isbitaal madiino agaasime aadaad u mahadsantihiin adigii dhakhaatiirtaba dhammaantiina dhammaan dhakhaatiirta soomaaliyeed ee isbitaalada ka wada shaqeeya maanta dhaawaca u gargaaray iyagana waxaan leeyahay dhammaan waa mahadsantihiin dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inaan la shaqayno hay-adaha amniga aan la shaqayno dowladda aan la shaqaysiin maalin walba waxa la baabi'inaa waa shacabka soomaaliyeed aan waxba aana galabsanin goobaha ganacsiga iyo masaakiinta iyo shacabka ay iskugu imaanayaan ayaa mar walba waa markii dhowr jeer dhibaato soo noqnoqoto shacabka loola beegsanayo waxaan leeyahay kuwa qaswadayaasha ah dhibaatowadayaasha ah ummadda beegsanaya shacabka waxaan leeyahay allaha soo hanuuniyo xaqa allaha tusiyo dhiigga walaalkiisa oo banaystayna ha tusiyo inuusan ilaahay u banaynin allah subxaana watacaala waa nala xisaabtamaa yowma qiyaamo maanta haddaan xoog lehnaa beri maalin aan xoog lahayn aan tegaynaa oo waxna laga weydiinaya dhiiggaasiyta maanta soomaaliya aan qofka biniaadanka aan ka daadina ama qof muslim inaan dilno marka waxaan leeyahay iyagana inay tooba keenaan oo alla ay ka cabsadaan oo alla dartiisa ay u fiiriyaan oo diinta ay dib ugu noqdaan ilaahay subxaana watacaala wax kasta wuxuu ku sheegay kitaabkeena jaamaca ah in la fiiriyo ma banaan tahay ma banaano qof muwaadin soomaaliyeed aan waxba aana galabsan inaad dishid waxaan leeyahay iyagana allaha soo hanuuniyo allaha tusiyo xaqa allaha tusiyo inta dhaawacana allaha bogsiiyo n waxaan leeyahay ilaahay cumri dheer caafimaad allaha siiyo soomaaliya waxa waaye caasimadda waa meel muhiim ah aysan ka istaagi doonin wax walbo horumarka caasimadda ma laga yaabo inay istaajiso dhibaatadan ay samaynaysaan caasimadda way tillaabsatay caasimadda way dhaqaaqday way shaqaynaysaa bulshadeedana waa dad adkaysi badan oo u taagan mar walbaba inay shaqaystaan ganacsatada soomaaliyeed waxaan leeyahay ka feejignaada ganacsigaaga hortiisa gaariga lasoo dhigaayo dhibaatada geysanaya inaad ka feejignaatid qof kastoo muwaadin soomaaliyeedna waa inuu ka feejignaadaa dhibaatada dhibaatada wayna saamaynaysaa annaga dhan wayna xanuunjinaysaa qof hal qofooda soomaali hadduu naga dhinto wax badanaa naga go-aayo marka inaan u fiirino sidaan ku badbaadin lahayn dadkeena allah wax badbaadin karo dhibaatada dhacday allah subxaana watacaala wax qoran oo ahaa haddana in laga feejignaado u baahan marka aan feejignaano aan la shaqayno haydaha amniga aan ku dadaalno sidaan ku badbaadin lahayn ummadda soomaaliyeed annagoo isku duubna annagii shacabka wax walba waa qaban karnaa wax walbana waa ka samayn karnaa cadowgana waa ka adkaan karnaa cadowgana waa qof soomaaliyeed cadow bannaanka noogu yimid maaha ilaahay subxaana watacaala aan u barino inuu ilaahay soo hanuuniyo inuu waddankeena nabad alla noogu dhigo inuu caasimadeena ilaahay nabad noogu dhigo inay xaqa alla tusiyo wax kale ma leheeno waa u ducaynaynaa xaqa allaha tusiyo allaha soo hanuuniyo hanuunka allah iska lahan alla subxaana watacaala waxaan ugu baryaynaa cadaawadan ummadda soomaaliyeed inay dilaan ama ay ka dhigteen caado inuu ilaahay soo hanuuniyo ilaahay ka cabsada alla subxaana watacaala u naqda intaad dembi gasheen cafis alla subxaana watacaala weydiista ilaahay ka baryo inuu ilaahay idiin cafiyo aad tooba keentaan ummaddaana aad badbaadisaan shacabka waxba ma galabsanin shacabka yaa la beegsanin shacabka ha la badbaadiyo shacabka waa shacabkeeni waa shacabka waxaan ku faani lahayn dowladaha hormaray wax hormariyey waa shacabkooda yaan iska laynin shacabka aan la tirsanno wadamada hormaray oo adduunka inaan la tirsanaan rabnaa maahan annaga kuwa isdillaha ama islay lahayn cadow waa leenahay cadowgeena kale aan difaacno aan iska celino maahan cadowgeena cadowga soomaaliyeed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
waa ku mahadsan yihiin booqashada aynu soo booqdeen gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada basma iyo gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir jawahir baalqab dadaan weligood arki jirna waaye oo markii dhibaatooyinkan iyo waxaan ay dhacaan soo gurmado oo u yimaado bukaanada qaymeeyana xaaladda sida ay tahay waa ku mahadsan yihiin xataa yacni wax kaalmahana u keenay bukaanadii jiifay meesha haddee gudoomiye iyo gudoomiye annaga waajibaadkana saaran waxaa waaye sida aan bukaanadaan yacni xaaladooda ku badbaadi lahayn ilaaha badbaado leh laakiin dhinacayna waxay naga quseeya inaan badbaadino xaaladda iyo rajada aan ka qabno dhaawacyadan noo jiifo aad iyo aad bay u fiican tahay
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayadda soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyaalka welibaan hirinaada kortee muddo tumun sac ilaa iyo tumiyi lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyaalka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisiliin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli indhika maasha saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooya macaan xafaayad junuuna si aad tayadiian ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka maybu waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada an oon walwalaana
bilan waliya awoodkiin siyaasa ini howlaga adduunya marnikin ku surugna
waayahay dhugunsiyaalla guudahaan waliba haddaan ka fahna barnaamijka kulanka warsan oo amiinnimadu isukaradaraysan warbaahinta reedha warsan ee magaalada tambaydhaba uunimadu barnaamijka waliba saaray waana siina darasi akhyaar ayaanu cabdirashiidnashkeedaan ka bartamada waa maxamuud inta barnaamijkan barnaamij nimada reedan kulmaan asaabaya waliba seen kutala sidaas iyo muhiim fayla asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
तुम ಜುಮಾಗಂಗಿ ದಿಲ್ ಪ್ರೇತಿ ಮೈತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಮೈತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಮೈತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಮೈತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಮೈತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಮೈತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಓತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಓತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಓತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಓತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಓತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ ತರೆ ಮೈತರೆ ತರೆ